soomaalidu waa ummad leh sooyaal iyo taariikh wanaagsan balse dadka maanta nool waxaa la ilowsiiyey dhaxalkii awowyaashood waana midda keentay in loo sameeyo calan meesha uu ka soo jeedo ay la yaab tahay haddana ay yar yihiin dadka ku baraarugsan laakiin aqoonta iyo horumarka teknolojiyadda casriga ah waxay dad badan u saamaxday inay salka hoose u maquurtaan badweynta ay ku jirto taariikhda soomaaliya dhowr bilood ka hor waxay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan baahisay warbixin ka warramaysa astaanta ciidanka militariga ee dowladda federaalka taasoo ay dhexda kaga taallo calaamadda kiristanka haatanse waxaan warbixintan ku eegaynaa calanka soomaaliya oo ay xidigtu dhexda kaga taal kaasoo sannadkiiba laba habeen ay u dhafarto dowladda federaalka wakhtigii la sameeyey calanka soomaaliya oo ah sannadkii kunsagaalboqoliyolixdankii waa meesha laga bilaabo taariikhda soomaaliya iyadoo la iskaba ilaaway taariikhdii ifaysay ee soomaalida sida imaaradihii islaamiga ahaa iyo boqortooyooyinkii qabaa'ilka ee intooda badan gumaysi diidka ahaa aqoon-yahan safwaan oo muddo badan baaritaan ku sameynayay calanka soomaaliya ayaa sheegay in laga soo bilaabo qarnigii saddex iyo tobanaad ay soomaalidu lahaayeen calaamado islaami ah runtii waa taariikh dadkeena soomaaliyeed aysan ku baraarugsanayn soomaaliya waxay leedahay taarikh aada hodana runtii waqtigii ku horreeyey markii uu soo galay gumaystuhu waxaa ka jiray boqortooyooyin kala duwan waxaan xusi karnaa oo ugu horreysay boqortooyadii ifaat oo runtii caasimadeedu ahayd magaalada zaylac boqortooyadaas waxaa ka dambeeyey boqortooyadii la yidhaahdo cadaal cadaal iyo ifaad waxay isticmaali jireen isku calan calankoodu wuxuu ahaa calan saddex nooca guduud iyo cadaan oo ay ku jirto bisha oo ka turjumaysa calaamadda islaamka dhinacaas waxay dhinaca waqooyi sidoo kale dhanka koonfurta iyo gobollo kale oo dalka ah waxaa ka jiray boqortooyooyin qabaa'ilku hogaaminayeen ha yeeshee innagoo taa u laaban doona waxaa xusid mudan in daraawiishtii uu hogaaminayay sayidku ay lahaayeen calan ay ka muuqato astaan wanaagsan waxaa jiray calankii daraawiishtu ay ku dagaalantay oo taariikhahaan marka laga sheekeynayo caalamka runtii ah stown victory iyo macnaha defeatka astaan gobonimo iyo waxyaabihii uu sayid ku sameeyey taarikhda waxaa ku jirta soomaaliya inay ahayd dowladdii ugu horreysay ee afrikaan ee diyaaradda lagu weeraray waxaana ay ahayd ciidamadii sayidka boqortooyooyinkii dalka soo maray sida warsangeli majeerteen ajuuraan hiraab gelladi iyo kuwo kale intooda badan astaamahoodu waxay ahaayeen kuwo islaami ah iyo qaar aanan looga dayan gaalada qaarkood ayaa ka dhabeeyey oo la dagaalamay gumaystayaal kiristanka faafinayay oo soo duulay sida bortuqiiskii iyaga oo ku guulaystay inay muddo afartan sano ah iska difaacaan dhanka horumarka iyo dowladnimadana laguma gaarin waagaas soomaalida waxaana tusaale u ah inay xataa lacago samaysteen
iyo boqortooyada iraab hiraab waxay lahaayeen lacag ayaga u gooniya waxay ahayd dowladihii ugu horreeyey boqortooyinka ugu horreeyay africa ee mintigareeyey ama samaystay lacag ayaga gooni u lacagtaasna waxa la dhihi jiray muqdisho magaca muqdisho wuxuu ka yimid lacagta waqtigaas la isticmaalayay waqti dheer ka talinayeen dahabkay ka ganacsi jireen gold tradingkay ku horreeyeen waxyaabo badanay samay jireen boqortooyadii waxaa soo weeraray bortuqiiska bortuqiiskay defiid gareeyeen oo iska difaaceen oromaday iska difaaceen haddaba iyada oo ay soomaalidu leedahay taariikhdaasi iyo boqortooyooyinkaas ayaa haddana waxa uu gumaystuhu sooyaalkeenna ka bilaabay kun sagaal boqol iyo lixdankii goortaasoo uu inoo sameeyey calanka buluugga ah ee ay xidigtu dhexda kaga taal gumaystuhu markuu yimid wuxuu u yimid ganacsi iyo inuu diinteena bedelo to commercial inay hantideena anaga qaataan at the same timena in ay bedelaan soomaaliya oo ay ka dhigaan christians waxaa taa tusaale u ah labadii calan ay la yimaadeen calanka ingiriisku wuxuu la yimid calankiisii la dhaho union jack talyaanigun wuxuu la yimid calankii markaas ay haysteen because talyaanigu markaas wuxuu ahaa boqortooyi u ahaa siduu hadda yaama uusan ahayn xitaa calanka ay waqtigaas lahaayeen ayagu hadda waa iska bedeleen okay waxay la yimaadeen oo ay samaysteen two coat of arms coat of arms oo gooni u ah somaliland iyo coat of arms oo gooni u ah soomaalida koonfureed labadaas markii ay sameeyeen waxaa markii muddo ay soo socotay waxaa dhacday in calankii soomaaliya la siinayay uu noqday calan dhinac walba markaad fiirisid shabeelkii ha ahaado calaamadda xidigta ha ahaato calankii ha ahaato caleenta meesha ku taal ha ahaato calaamaddii kirishtaanka oo kor ku jirto oo calankii talyaaniga laga soo minguuriya ha ahaato everywhere there is nothing oo sheega macnaha bannaanka ka ah markaad fiiriso calankeenna maanta aan haysano iyo calaamadeenna maanta aan haysano everything and i say everything wax waay wax walbaahi waxay ka yimaadeen astaantii coat of arms oo talyaanigu uu u sameeyey soomaaliya ti ingiriiska dhinaca la iska dhig haddaba aqoon-yahan safwaan ayaa ka waramaya qaabka uu inagu soo galay calankaas oo uu gumaystuhu inoogu sheekeeyey inay sameeyeen ururkii s y l s y l calankeedii iyo astaanteedii iyo calankaan jiraana waa contradictory waa iska hor imaanaya hadday s y l samayn lahayd shanka dugooda ku jiri lahaa hadday s y l samayn lahayd wuxuu noqon lahaa midabada guduud cadaan iyo blue uu noqon lahaa hadday s y l samaysay waxaa ku oli lahaa bishii oo ku taalay iyo calaamadii kirishtaanka oo ku taala marka waxaan macnaha contradictory waa wax iska soo horjeeda wey marka shabeelku annaga si gooniya uma lihin wuxuu soo bandhigay qodobo kale oo meesha ka saaraya in s y l ay sameeyeen calanka soomaaliya astaanta s y l ay samaysteen waxaa ku jira calaamad ah, kirishtaana calaamadda kirishtaanka ee astaantaasi ku jirtahay waa calaamadda kirishtaanka ee la yidhahdo coptic christian cross Um, coptic christian cross waxaa iska leh ama haysta um, kiniisadaha ama masiixiyiinta ku nool wadanka um, ethiopia meelo yaryar wadamo kale oo kale jira now hadday saas tahay marka waxaa ku jira calaamaddaasi waxa ay dhalisay in ay calaamada kirishtaanka ee loo yaqaano taas waa calaamada coptic calaamada kirishtaanka ee ku jirtay calankii talyaanigana waxaa lagu soo minguuriyey ama la qayb looga soo dhigay astaanteena soomaaliya qaybta kore uga jirta Een, waxa aan ku diidanahay waxay tahay kow waxaa ku jira astaanta soomaaliya waxaa ku jira een, calaamadii kirishtaanka calaamadii kirishtaanka ku jirta astaanta soomaaliya annaga soomaaliya nahay we're not christian ma nihin dad masiixiyiina ma nihin waxaana dad islaama calaamadaasi waxay ka turjumaysaa laba shay waxay ka turjumaysaa kow annagu waxaan inaanaan samaysan labo in aanan weliba ka fakerinba kama aanan fakerin wadaninimo diinteennii iyo dhaqankeenni waxaan mashquul ku nahay haddaan soomaali nahay qabiil waa dhaliisha koowaad dhaliisha labaad uu leeyahay waxay tahay ca- een, astaanteena soomaaliyeed bannerka u hoose meesha ugu hooseysa ee caalamka waddan kasta ay ugu qoran tahay waxa la yidhaahdo een, halku dhiga annaga waxba laguma qorin waa maranta waddan dhan oon halku dhig lahayn annaga ma lehin wax halku dhiga caalamka markaa fiirsid waddankan kenya hadda joogno harambeya ugu qoran iskaashi annaga ma lehin Een, waa qaracan kale waxaa intaa sii dheer astaantaani annaga maba samaynba saddexdaas ciloodoodba waxaan ku diidanahay astaanta laakiin madaxweynaha dowladda federaalka mar walba waxa uu ku khudbeeyaa in calankan uu yahay astaanta saxda ah ee soomaalida munaasabadan dabaaldega ah ee lix iyo- lix iyo- lix iyo labaatankii juun oo ah konton iyo sideed guuradii ka soo wareegtay maalintii taariikhda lahayd ee calanka soomaaliya laga taagay dhul soomaaliyeed oo xora dadka soomaaliyeed gaar ahaan aqoon-yahanada aragtida dheer waxay muddo aada u fog ka soo horjeedeen calanka soomaaliya ilaa maantana waa ay ka dhiidhinayaan aqoon-yahanku waxa uu meesha ka saaray waxyaabaha dadka caamada ah lagu marin habaabiyo ee ah in calanku uu sameeyey nin soomaali ah oo la yidhaahdo maxamed cawaale liibaan laakiin taasi waxaa bushinaya aqoon-yahanka calanka waxaan ku diidanahay calanka soomaaliyeed kow annaga ma samaysan taarikhda iyo caddaynaysa markaad fiirisid tripolitania iyo syronesia markaad isbarba dhigtid annaga ma lihin wuxuu ka soo baxay oo laga soo dhex saaray code of armskii oo talyaanigu uu u sameeyo soomaaliya uu ka soo dhex baxay haddii la dhihi lahaa cawaalaa sameeyey cawaala liibiyaanna ma aha soomaalina ma aha that doesn't hold water macnaha ma aha wax macquula so calanka annaga ma lihin su-aasha marka meesha taala waxa waye dadka soomaaliyeed waxay ku leeyihiin een, haddaanaan lahayn macnaa haddadaa yidhi haddaanaan lahayn waa ognahay inaanaan lahayn laakiin hadda inaan bedelno maxaa ku jiro micnaha shaki kuma jiro in calanka soomaaliya uu talyaanigu sameeyey waayo marar badan ayaa horay loo soo bandhigay macluumaadka xaqiijinaya mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sannado ka hor hab muuqaalaysan oo macno weyn wata u qeexday in calankan uu sameeyey talyaaniga laakiin waxaa su-aal ah halkeebuu talyaaniga qudhiisu inooga keenay astaanta iyo calanka calankan wuxuu ahaa taariikhdiisa waxaa uu bilowday in la isticmaalo waqti aada u horeysa waxaa bilaabay waxa la yidhahdo set temples set temples waa guruub ah bulsho qarsoon oo caabudo shaydaanka la yidhahdo lucifer ayaga wuxuu ugu taagan yahay calanka buluuga oo xidigta cadaanka dhexda kuleh wuxuu ugu taagan yahay calan bu- cirkii oo buluuga iyo wejigii shaydaankii la dhihi jiray lucifer ama la yidhaahdo sida soomaali lagu yidhaahdo ama Ingli- eh, so- lagu yidhahdo carabiga la yidhaahdo ibliis waxay caabudaan ibliis waxay u caabudaan ibliis inuu caawiyo calankan secret society-ga ama bulshada secret society-ga la yidhahdo oo qarsoon waxay ku caabudaan ilaahooda oo ah ibliis therefore calankan asalkiisu halkaas ku yimid ilaa maanta ay jiraan ilaa maanta ay caabudaan waxay ku fidsan yihiin meelo kala duwan oo caalamka waxaa dagaal ba-an la galay dadkaas oo runtii xasuuqay een, taariikhda dadka yaqaano soomaalida marka la yidhahdo christian conquence waxaa loo sameeyey group ayaga si gooni ula dagaalama oo la yidhahdo night of temples oo macnaha een, wadamada westernku ay sameeyeen si diinta kirishtaanka loo xataa waxay aaminsanaayeen oo ay rabeen xataa kirishtaanka inay tirtiraan iska dhaf soomaali calanka noocaas ah waxaa mar walba xayeysiiya madaxda dowladda federaalka waana kan ra-iisul wasaaraha calankeennaasi waxa uu astaan u yahay kow qarnimadeenna waxa uu astaan u yahay dal annaga inoo gaara oo aan leenahay
haddaba calanka soomaaliya waxa uu leeyahay taariikh kale oo la yaab leh taariikhda kale uu leeyahay calanka soomaaliya waxay tahay ka sokow in shaydaanka lagu caabudo calanka soomaaliya wuxuu ahaa haddana yahay calan ay isticmaalaan entity kaleeto ama organisation kaleeto sida ciidamada cirka ee maraykanka ciidamada cirka ee maraykanka ninka ama naagtu marka ay gaaraan rank of brigadier general waxay xirtaan exactly calanka soomaaliya oo kaleeto no difference at all dhinac kasta iskaga mid wey wuxuu ku yaalaa diyaaradaha een, dagaalka ee ciidamada cirka ee maraykanka calanka soomaaliya dhinacu uga yaala waxay adabtigareeyeen oo qaateen kun iyo sagaal boqol iyo labaatanki Een, waa noogu horreeyeen Een, marka calanka soomaaliya waxaan ku diidanahay waxa ay tahay oo aan u aragnaa inuu qaldan yahay waa calan shaydaan lagu caabudo waa calan dad kale nala leeyahay waa calan runtii annagu aanan samaysano noloo keen nalaku qasbay wayna caddahay taarikhda iyo cad saddexdaa sababoodba ma noqon karo calan soomaali aqoon-yahan safwaan ah ayaa ka waramay muddada uu ku baraarugay arrintan aniga markii ugu horreysay ee aan ku baraarugo arrintan waxay ahayd kun iyo- ee, laba kun iyo kowdii Een, anagoo arday ah oo samayna research ayaan waxaan tagnay meel hool ah hoolkii waa maraykanka hoolkii baan waxaan ku arkaa calanka soomaalida meesha suran anoo runtii isla xoogaa weyn oo rab ku faraxsan ayaan weydiiyey gruubkii ardada oo ila socday waxaan ku idhi calankan een, meesha maxaa loo suray markaas ma taqaanaa markaasaan idhi haa Een, markaasaa la yidhi markaasana waa calankeeni inta la fiiriyaa la yidhi calankeenii waxaan u malaynay inaa islaam tahay soo muslim ma ihi dibaan isku laabto waxaan idhi haa laakiin calankan calanka soomaalida waa inta la qosla idhi haa soomaalida saasaa ka wadaha sax waaya dhankaas bannaanka markaan baxaan weydiiyey markaasaan bilaabay inaan baaro xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ah awoodda jihaadi ee keliya ee ka jirta bariga afrika waxa ay horay si cad ugu diiday calankaas cilladahaas iyo kuwo kale oo badan awgood waxaana ay beddelkiisa qaadatay calanka nebiga sala allahu calayhi wasalam iyaga oo muslimiintana codkooda ku gaarsiiyey mowqifkaas si ay xujada ugu oogaan waana kan a-sheykh axmed cumar abu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab لم تكن الغاية من تأسيس حركة الشباب المجاهدين تحقيق أهداف أرضية دنيئة أو مآرب حزبية بل كانت لتحقيق غاية نبيلة هي إرضاء الله تعالى بتحقيق شهادة لا إله إلا الله وتجريد المتابعة لرسول الله بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم haddaba isku soo wada duub oo soomaalidu waa inay wax akhriyaan islamarkaana uu garaadkoodu ka koro astaamaha shayddaanka lagu caabudo iyo calaamadaha kiristanku sameeyey